bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha daaha dalsan ee magaalada muqdisho
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
waa habeennimo khamiisa ay sii baxayso jimco ayaana soo gelaysaa taariikhdan waxay ku beegan tahay tobanka bisha labaad ee febraayo sanadka qodobada ugu waaweyn caawa barnaamijka wareegan kusoo qadan doona idinka aad ku dhegeysan doontaan hadduu ay bahraal ka noqdana waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey qarax khasaare kala duwan dhaliyaha oo maanta ka dhaca magaalada muqdisho haddaba qaraxaas khasaaraha halkoogu uleegyahay yaa ka dambeeyey yaa salaal eegtay wararkii ugu dambeeyey booliis waxay ka yiraadeen ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona saaxiibaal barnaamijkeena caawa aan kugu soo baahin doonaa doorashada kuraad ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho iyo baraawe haddaba xildhibaanada la doortay ilaa iminka guddiga doorashooyinka oo rajo fiican sheegay inay ka qabaan in wakhtigii lagu heshiiyey lagu soo gebagabeeyo oo shan labaatanka bishan ah haddaba dhaqangal ma tahay ama suuragal ma tahay falanqayni warbixina arrintaas ku saabsan ayaad maqli doontaan barnaamijkeena caawa qayb ka noqon doona sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa musharax madaxweyne xasan bariise rugcadaas xaafadeed oo ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne xaflad soo dhoweyna oo muqdisho lagu qabtay khudbad oo dhinacyo badan taabanaysa uu jeeday ayaan soo gudbi doonaa rugcadaagaas xaafadeed oo markaa ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne sidoo kale waxaa caawa barnaamijkeena wareegga wararka qayb ka noqon doona munaasabad lagu xusaayey sanad guurida ka soo wareetay aasaaska ah ciidamada xilka ee soomaaliya oo maanta lagu qabtay muqdisho talihii ciidamada badda ee shaqajoojinta uu ku sameeyey madaxweyne farmaajo oo mar qura ka soo muuqday warbaahinta haddaba muxuu sheegay halkees ku dambeeysay shaqajoojintii madaxweyne farmaajo uu ku sameeyey taliyahaas waan idiin soo gubi doonaa saaxiibyaal sidoo kale waxaad maqli doontaan taliyaha ciidamada asluubta iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhiga iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda ee soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey ama markaasi xarig loogu jirayay qayb ka mid ah xabsiga dhexe ee muqdisho aan soo gudbi doona khudbada ay jeediyeen sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkeenana caawa qayb ka noqon doona saaxiibayaal ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa howlgallo kala duwan waxa ay ka wadaan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada baraabe oo doorashada ay ka socoto kadib markii shalay madaafiic halkaa lagu turay khasaare kala duwan ah ay dhalisay wararkii ugu dambeeyey howlgalkaas ciidamada ay sameynayaan ayaad maqli doontaan barnaamijkeena caawa wareega qayb ka noqon doona qodobadaasi wix soo korray ayaad maqli doontaan ee kusoo dhawaada mar kale hagaag saaxib yaal habeen wanaagsan barnaamijka hureyga wararka afar labaatanka sacraadi ah dalsani magaalada muqdisho qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelayna waxaanu ku bilaabaynaa qarax sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa maanta waxa uu ka dhacay isgoyska ah ceelgaabta ee muqdisho warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxii ismidaaminta ah ee barqadii maanta ka dhacay isgoyska ah ceelgaabta ee degmada xamarjajab ee gobolka banaadir kaasoo jugtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka muqdisho qof isku soo xiray jaakada waxyaabaha qarax ayaa isku dhex qaraxiyey dad iskugu jiray shacab iyo askar oo ku sugnaa ceelgaabta islamarkaana waxa uu qaraxa dhacay xili uu wadada marayay gaari bas ah oo waday ergada doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ee gobolada waqooyi khasaare iskugu jira dhimashadii dhaawac ayaana ka dhashay qaraxa ka dhashay waa qarax markaa ka dhaca muqdisho waxaana ku dhintay lix qof oo iskugu jira askar iyo dad shacab ah halka saddex iyo toban qofood kalena ay ku dhaawacmeen ama dhaawacyo ay soo gaareen sidaa ay xaqiijiyeen saraakiisha gaadiidka gurmadka deg dega ah ee amin ambalance dhaawacyada ayaana waxaa la geeyey isbitaallo ku yaala caasimadda si xaaladooda caafimaad loogu dabo waxaana sidoo kale burbur uu gaaray dhismooyin oo ku yaala goobta uu qarax ka dhacay oo ahayd barta isgooska ceelgaabta ee muqdisho afayeenka booliiska ee soomaaliya ayaa ka hadlay qaraxa wuxuuna xaqiijiyey oo keliya in qaraxa uu fuliyey qof isku soo xiray jaakad waxyaabaha qaraxa islamarkaana uu beegsay dad shacab ah oo isgoyska ku sugnaa uuna jiro khasaaro dhimashadii dhaawaca qaraxa ayaa dhacay xilli wadada isgoyska ceelgaabta ee muqdisho ee xirneed islamarkaana loo xiray doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobanaad ee dowladda federaalka kaas oo ka socday dugsiga tobabarka generaalkaahiye ee magaalada muqdisho mas-uuliyadda qaraxa maanta ka dhaca magaalada muqdishona waxaa sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab oo markaa sheegeen inay la beegseen ergadii wax dooranaysa ee gobolada waqooyi ee somalilan ee askarka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya welilan ilaamaha ammaanka ee dowladda federaalka faahfaahino dheeraada markaa ma aysan ka bixin qaraxii maanta ka dhaca magaalada muqdisho qaraxyadan ayaa kusoo aaday xilli dalka uu galay xaalad doorasho oo islamarkaana loo jihiyey in dalka doorashadana ay ka qabsomaan islamarkaana golaha shacabka baarlamaanka haatan ay marayaan meel xasaasa oo dhinacyadu maamul goboleedyada dalka ay si qoto dheer ay ugu socdaan weli barnaamijka qeybihiis hore ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal haddii aan kusii socno qodobada maanta hordhaca ama caawa barnaamijka wareega aan kugu soo sheegnay waxaa maanta magaalada baraaba ee caasimada koonfur galbeed ee soomaaliya ka dhacday doorashada lix ka mid ah kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka koo iyo tobanaad kuwaa deegaan doorashada u tahay baraabe kursaasta ah ayaana markaasi kusoo kalbaxay dhinacyadii loo saadaalinayay waana lix kursi oo maanta halkaa lagu doortay oo inta badan musharaxiintii uga cadcadaan ah loo saadaalinayay ay kusoo baxeen horey shalay waxaa magaalada baraaba ugu dhacay doorashada kuraas ka tirsan oo toddoba gaaraysa taa ugu dambeyntii tan maanta haddii lagu dara noqona saddex iyo toban oo ka dhigan in saddex iyo tobankii kursi ee maamulka koonfur galbeed ee deegaan doorashada labaad ee baraabana ay soo gebagabeeyeen iminkana waxaa la filayaa in ay shaaciyaan doorasho kale ama kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka koow iyo tobanaad ee soomaaliya inkastoo weli hay-adaha ammaanka ay sugayaan amniga goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan islamarkaana ay si weyn ay u baadigoobeen shakhsaadkii madaafiici shalay ku weeraray xarunta madaxtooyada ee maamulka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baraab halkaas oo doorashadu ay ka socotay qabihi hore ayaad degeysanaysaan wareegga wararka dalsan ayaad nagala socotaan saaxiib yaal qodobo kale ayaa inoo soo socda oo barnaamijkeena wareega hase yeeshee markaan waxaan aadaynaa oo markaasi barnaamijka wareegga hordhicisa qodobada kusoo maqasheen ay qeyb ka ahaayeene musharax madaxweyne laba kun labaiyo labaatan ilaa iyo laba kun shan iyo labaatan xasan bariiso oo ah markaa rugcadaas xaafadeed ayaa maanta waxa uu kaga dhabaaqay inuu yahay musharax madaxweyne munaasabad lagu xusayey ama markaas lagu soo dhaweynayay ayaa muqdisho lagu qabtay odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiin kala duwan baha saxaafadda qeybeeda ayaana ka qayb galay rugcadaaga oo markaasi khudbad ka jeedinayo dhinacyo badan taabanaysa dalka marxaladuhu soo maray waxyaabaha uu higsanayo haddii uu kusoo baxo xilka madaxtinimada ee soomaaliya ayaa wuxuu khudbadiisa dowladda ku saaraya siyaasad dalka iyo waxyaabaha uu qaban doono adawakan xasan bariise oo markaasi ka hadlayay soo dhaweynta iyo musharaxnimadiisa ku dhawaaqitaanka ee madaxtinimada ee soomaaliya mahadoo dhammina isaga ayay u sugnaatay nebigeennii banaana nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa ha ahaato idinkuna walaalayaal dhammaantiin nabadgelyo iyo naxariis iyo barakadii ilaahay dushiinna ha yeelo intaa kadib waxaan filayaa inaad dhammaantiin i wada taqaanaan ciddii aanay aqoonina ugu yaraan magacayga iyo codkayga ay taqaano wax badan ayaan usoo shaqeeyey ummadda soomaaliyeed dalka soomaaliyeed iyo meelo kaleba ka soo shaqeeyey intaasina waxaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanba u sheegayay adduunka waxa xaqiiqooyinka ee ka jira dalkeenna bal inaan ku toosiyo afka haddii aan kari karayo muddo dheer bay ahayd soddon sano ku dhow taasi waa shaqayn weyde waxaan gartay inaysan ka maarmaynin inaan usoo kaco oon isu soo taago sidii aan u toosin lahaa waxaan isu soo taagay maanta hortiina inaan anigu usoo kaco oo aan gacanta ula tago oo aan wax ka qabto dhismaha dowlad soomaaliyeed oo dadka oo dhan si siman ugu adeegta walaalayaal waxaa murugo leh in hadda weli dalkeenna uu ku jiro hubanti la-aan waxaan moodeynay inaanu ka soo gudubnay in dalkeennu uu mar kale dib ugu noqon karo ama dib ugu sidban karo dagaallo sokeeye laakiin waxaa xaqiiqo noqotay inay weli taasi suurtagal tahay ma fogeyn markii uu nagu bilowday walwalkaasi afartii sano kasta markay dhammaatana walwalkaas ayaa nagu dhasha waxaan usoo kacay oon isu soo taagay inaanu dalkaygu iyo dadkaygu mar dambe walwalka iyo walaaca noocaasi la soo darsinabit ee aan u sameeyo dowlad soomaaliyeed oo kala xishoota dadkeeda inay afartii sanaba mar walaac iyo walwal galaan waxaa xaqiiqo ah in dalkeennu uu leeyahay sharci lagu magacaabo qabyo qoraal waxaa la yaab leh in dad badan oo inaga mida madaha aysan xitaa fahamsanayn ama mas-uuliyiinteenna aysan fahmin waxa macnaha qabyo qoraal uu yahay war maxaa diiday ilaah baan idinkugu dhaariyay in la dhammaystiro in la qabyo tiro maxaa diiday maxaa diiday in la sameeyo maxkamaddii iska lahayd dastuurkaasi waxaan isu soo taagay oon hortiina maanta u taaganahay inaan idin yagleelo dowlad haddii ilaahay ii kaso sharcigeedii iyo qaanuunkii dhammaystirta si ay ummadaydu cadaalad u helaan iyo kala dambeyn oon mar dambe loogu noqonin waxyaabihii aynu hor u soo marnay sharci daradaasi ama sharcigaasi loo bixiya qabyo qoraalka waa mida keenta ama keeni jirtay mar walba in madaxweynayaasheennu iyo ra-iisul wasaarayaasheennu ay mar walba dagaalamaan bal taariikhda dib u fiiriya ilaa iyo labadii kun dowlad iyo cabdiqaasim ilaa iyo hadda intii madaxweyneyaalahe aan aragnay welima waad aragteen madaxweyne iyo ra-iisul wasaare kala nabad galay mar walba way dagaalamayeen waxaa la dhihi kari waaye war maxaa dhacay maxaa loo dagaalamayaa maxaa mar walba isku dira madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynahani isagaaba dadka ka soo doortay ninkani haddana muxuu ula dagaalaa waa la dhihi kari waaye cudurka meel kale ma jire waxa weeye waxaan la yidhaahdaa qabyo qoraalka oo aan kala muujinaynin awoodaha iyo howlaha iyo mas-uuliyadaha ay kala leeyihiin mas-uuliyiinteenna sare sidaasi darteed waxaan isu soo taagay in aanay mar dambena qabanin sharci darro iyo sharci la-aan iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare mar walba isqabqabta oo ku dagaala mas-uuliyadahooda walaalayaal waxaad la socotaan in dhaqankeennii iyo diinteennii mas-uuliyiintoodii dadkii noo hogaaminayay ay sharaf dilan yihiin mas-uuliyiinteennii dhaqanka iyo kuwii diintuba sharafkooda waxweyn baa gaaray waxaa haddana la yaab leh in shacabkeennii inta badan uusan ogeyn waxaa khatarhee ku dhex jira dhaqan xumida ama dhaqan la-aanta diin yarida ama diin la-aanta waxaan walaalayaal hortiin isu soo taagay maanta inaan dhisayo dowlad dhaqanka iyo diinta uu u yahay mudnaanta koowaad si ay ummadeennu ummadaha ula simanto waxaa jira walaalayaal in haddana dalkeennii loo qaybiyey iyo dadkeenniiba waxaa loo bixiyey afar iyo bar beelood war afar iyo bar beelooday in dadka qaarna ay yihiin xubin buuxda dadka qaarna ay yihiin nos haddana waxaa ka sii daranba intaasi inaanay jirin cid noo na soo tirisay oo kala sheegtay oo kala caddaysay cidda nuska noqon karta iyo cidda cidda buuxda noqon karta taasi waxaa ka dhasha mar walba cadaalad darro aada u weyn waxaan isu soo taagay hortiinna inaan mar dambe dadka iyagu harsanin sharciga la yidhaahdo afar iyo bar oo sharciga aan ognahay cadaalad darrada uu ku fadhiyo waxaan isu soo taagay inay taasi meesha ka baxdo walaalayaal waxaanu soo marnay in dalkeenna dhexdiisa dadkeenna guud ahaan aysan nabad ku wada noolaan karin dhexdooda iyo in aynaan waddamada dariskaa nabad la wada wadaagi karin markaan taasi leeyahay waxaan ula jeedaa inaan waddamada dariskaa qaarna marba u naqaano waa saaxiib qaarna u naqaano waa cadow taasi sax ma aha waxaynu u baahan nahay dalka saaxiibka ahna inaan saaxiibtinimadiisa sii wadno laakiin taasi aanay saamixin inuu naga helo wax aanu xaq noogu lahayn dalka hadda cadowga loo yaqaano ee dadka qaar u bixiyeenna inaanay jirin cadowtooyo joogto ah ee cadow khilaa waxaa jira khilaaf oo keliya khilaafku wuxuu u baahan yahay in la maareeyo si uusan ugu dallicin inuu dagaal sokeeyo rido ama dagaal labada dowladood dhexdood ah wuxuu u baahan yahay in la maareeyo macnaheedu ma aha in loo hogaansamo waxaan u baahan nahay waxaa muhiimkaa inay tahay inaan ogaano in mar walba waxa muhiimaddu ay tahay inay tahay ilaalinta dadkeenna sharafkiisa hantidiisa iyo kaamil ahaanta dhulkeenna waxaanu isu soo taagay inaan dhiso dowlad intaasba ilaalisa ka shaqaysa inay dadka iyagu nabad ku wada noolaan karaan deriskana aan nabad kula noolaan karno iyo is ixtiraam iyo isqadarin walaalayaal waxaa intaasi a ii dheer inaan xusuusnaano inay jiraan dad soomaaliyeed oo aada u fara badan ilaa iyo lagu qiyaasay hal malyan ee bariya ka badan oo dibadaha ku nool oon u bixinay jaaliyadaha soomaaliyeed qaarkood weliba waxaa iska dhalay soomaali iyo muwaadiniin kaleeto ajaaniiba qaarkoodna waa soomaali soocan waxaynu u baahan nahay dadkaasi waxaa ku jira masalan qaarka weliba dadka muqdisho jooga ee aada u yaqaanaan kuwii soomaalida iyo talyaaniga ay iska dhaleen oo hadda dad aada u fara badan ah oo dibadda jooga oo mansab iyo maamuusba kule meesha ay joogaan dadka soomaalida soocan ahna sidoo kale waabad aragteenba in qaarkood ay xilal ka hayaan dowladdaha ay dhex joogaan waxaynu u baahannahay dadkaasi inaan u helno dowlad isu soo abaabusha oo noo soo celisa oo ku dhiira gelisa inay soo noqdaan si ay dalkooda iyo dadkooda ugu taakulayn karaan ugu gargaari karaan aqoontooda xirfadooda iyo dhaqaalahooda iyo weliba haddii ay leeyihiin iyo ama qaarka lehba saameyn siyaasadeed oo ay ku leeyihiin dalalka ay dhex joogaan waxaan isu soo taagay in aan ka shaqeeyo dhiirigelinta soo celinta dadkeenaas dibadda nooga maqan oo wax badan nagala maqan intaas kadib walaalayaal waxaa xusid mudan haweenkeenna soomaaliyeed ee aan ognahay inay yihiin udub dhexaadka bulshada ma jiro nin aanay habari dhalin habari naasiin habari soo korinin habari la dhalan habari u dhixin haddana waxaad mooddaa inaan doorkooda iyo sharafkooda mararka qaarkoodna dafirno mararka qaarkoodna yaraysanno waxaynu u baahan nahay walaalayaal maamul dowlad sharafkooda iyo nidaamkooda ilaalisa iyo waxa ay mudan yihiin waxaan isu soo taagay anugu waxaan isu soo taagay inaan dhiso oon sameeyo dowlad soomaaliyeed oo taqaana qadarinta ay leeyihiin haweenka soomaaliyeed iyo waxa ay mudan yihiin ee maaha oo keliya waxa loogu yeero koontadaas ama qoondada haweenka qoondada haweenku waa cabir khalada waxaan ognahay ummadda soomaaliyeed doorka ay ku leeyihiin oo shariifka ah weliba dagaalada sokeeya waanu soo baranay in ka badan intii aan hore uga naqaanay haweenkeenna ayaanu hadda ka baranay walaalayaal ma doonayo inaan khudbadda iyo hadalka idinku dheereeyo lagu soo koobi kari maayo halkani waxaad og tihiin in dalkeennu uu dhaqaal ahaan burbursan yahay inta shaqaysahay ay tiro yar tahay mar walba waxaan idhaahnaa beesha caalamka ha inoo soo gurmato beesha caalamka intaa hana siiso dowladaha aan walaalaha nahay intaa hana siiyeen walaalayaal dalkeennu haddii uu maamul helo waxaan maqli jiray iyadoo la yidhaahdo aqool xumo abaar ka daran aqool xumo abaar ka daran waxaan leenahay badda intaa la eg saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon iyo saddex kilomitir dherarkeedu la egyahay waa xeebta ugu dheer qaaradan africa haddana maanta inaynu ka gaajoonayno iyadoo aan kari kari lahayn inaan la soo baxno waxaa ku jira ee nafacaad ah maalin ilaahay keena haddaad rumaysan kartaan baddeennaasi waxaa ku jira in ka badan laba kun oo markab oo boobaya wixii hantiyaho aan lahayn haddana weli waxaan weynay ilaa intaas aan soo soconnay cid iska xil saarta waxaanu aragnay qaar yidhaahda waan la heshiinay waxaan siinaynaa ruksad ay ku kalluumaystaan qaar yidhaahdaanu aragnay oo ka qaada lacag aan noo goynin xataa lows inaan ku gadanno waxay kari kari waayeen xataa inay yidhaahdaan war ruksad waan ku siinaynaa aad meesheena uga kalluumaysatee laakiin markabka dushiisa waxaan saaraynaa rag soomaaliyeed baa jiro aqoon u leh baddee oo insbectaro ah oo kormeerayaal ah ayaa markabka la saarayaa si loo ogaado waxa uu soo saarayo si aan markaa ugu qaybsanno waxaasi qiimigooda waxa aan kala qaadanayno taas xataa waan weynay walaalayaal ma ahayn soomaaliya inay gacanta doogsato shisheeye waxay ahayd iyadu inay qayb ka qaadato taakulaynta iyo gargaarka wadamada kale ee taagtay daran ee afrikan inagula nool walaalayaal waxaan isu soo taagay inaan inooga faa'iideeyo khayraadka dalku leeyahay weli hadda kuwaasoo aan ka xusay in yar badda keliya aan ka sheegay inta kalena waa taqaanaa dhulka hoostiisay jiraan laakiin waxay u baahan yihiin dhammaantood caqli iyo xisaabtan iyo xeelad waxaasi lagu kala hago iyo shuruucdoodiioo la diyaariyo si aanay iyagana u keenin inaan annaguna isku dagaalno shisheeyana nagu kala maalgeliyo oo dagaal aanu dhammaanin oo weligii ka dhasho sida wadamo aanan doonayn inaan magacaabo ee qaaradda africa ka tirsan maantadan haysata walaalayaal waxaan isu soo taagay inaan idin weydiisto inaad igula shaqaysaan in intaa khudbadda aan ku akhriyay koobani oo aanan soo koobi karayn waxyaabaha dareenkaha igu jira aada igula shaqaysaan oo aad dadka aad mas-uulka u tihiin ama ad saxaabta la tihiin ama aad la dhalateen ee xilalka xildhibaanada qaban doona aad u sheegtaan waxa uu xaqu yahay halka ay tahay hoggaanka inaynu dhiganno si aan uga samato korno dhibaatooyinka hadda halkan aan uga soo sheekeeyey waxaan rajaynayaa ma iga aqbasheen aada iyo aad ayaan idinkugu mahad celinayaa nabadgelyo iyo naxariis iyo barakadii ilaahay dushiina ha ahaato dalkayga iyo dadkaygana ilaahay ha barakeeyo suldaankaygii xaamad ayaa isoo celiyey waxaa la yidhaahdaa kor waayeel waa wadaindho hadalkii anigu aan halkan ka jeediyey walaalahay somalilan sida gobolada kaleetee soomaaliyeed kama soocin warkayga meesha ayay igu dhex jirtaa oo haddii la yidhaahdo dastuurka ha la dhammaystiro dastuur si loo dhammaystiro wuu yaqaanaa horu ka tilmaamay inaanu shaqaynayn haddii somalilan ka maqan tahay waa macnaheedu afti buu u baahan yahay miyaanay ahayn marka meeshaasaan ku dhex xadfayay inaan u socdo meeshaas dastuurku ma dhammaystirmayo haddii goboli maqan yahay ileen ma ansaxayo haddii aanay dadka afti u qaadin dastuurku kuma shaqeeyo in golo wasaaradeed ama ama xukuumadeed inay intay falanqayaan ay akhriyaan yidhahdaan waa fiican yihin ee baarlamaan la geeyey ka doodaan yidhahdaan waa fiican yihiin kuma ekaado dastuurka waxaa lagu xakumi rabaa qof kasta oo soomaaliyeed meeshuu doono ha ka joogo dalka ilaa inta uu calan soomaaliyeed meesha uu ka babanaayo yaallo sidaas darteed dadka waa in loo weydiiya afti war ma rabtaa waxaan in lagugu xakumo ilaa dastuurku waa heshiis maxaa la dhihi jiray bulsho bulshadu inay ku heshiiso somalilan haddii ilaahay idmo ma doonayo in aan wax badan baa xun oo aan kor loo sheegi karin oo u baahan in loo gogol xaaro howl gaara la qabto somalilan meel gaara bay inooga taallaa idinka oo ku mahadsan waxaan filayaa in si fiican laii wada fahmay waad mahadsan tihiin mar kale iyo marar badanba
saaxiibayaal qabiilaha barnaamijka wareega degeysanaysaan munaasabad lagu xusaayey konton iyo todoba sano guridii kasoo wareegtay aaska ciidamada ah badda ee soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana halkaas ka hadlay mas-uuliyiin kala gedisan taliyaha ciidanka cirka sariyo guud maxamed maxamuud oo ciidamada badda ugu hambaliyey sanad guurida dhankiisa waxaa ka hadlay taliyihii madaxweyne farmaajo oo shaqajoojintu ku sameeyey ee ciidanka badda genaraal dirar isagoona markaas ciidamada badda ay u sheegeen yihiin kuwo muhiim ah oo shaqadii loogu talagalay ay hayaan kheyraadka baddana lagu soo dhuumo jiray cid markaa dana gaara lahna marka uu sheegay in ay ka ilaaliyeen haddaba waa kuwaan dhinacyadaas oo ka hadlay munaasabadda konton guurida kasoo wareegtay aasaaska ah ciidamada badda oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho gashay xafladdan aan maanta aanu ugu dabaaldegayno sanad guuradii ka soo wareegtay asaaskii ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee soomaaliya ee konton iyo toddobaad waad la socotaan ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee soomaaliya wax taariikhihiisa ama waxyaalaha uu soo qabtay ama sida uu ahaa cid waliba oo soomaaliya ama wax kas qof kasta oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taariikhdiisa wuu haya waxaa markaa socota dibudhis aad u ballaaran oo lagu tayeynayo ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee soomaaliya isagoo oo aad iyo aad loo tayeynayo si uu u guto waajibaadkiisa dastuuriga ah ee shaqo waad la socotaan muddooyinkan dambe in badaheennii ay hadda ay awal hadday gorgortan ku jirtay ee maraykan aysan wax gorgortan aysan ku jirin oo ay leedahay dowladda soomaaliya wixii ay xuduud ay lahaydna ay diyaar u yihiin inay ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee soomaaliya ay ka howlgalaan waxaan rajaynaynaa ama aan ugu hambaliyeynayaa ummadda soomaaliyeed in dib loo yegleelay burburkii kadib ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee soomaaliya ayna dhamma dhowaan ka qaybgeli doonaan dhammaan fariisimaha ama meelo kasta oo xarumo ay ku leeyihiin ee soomaaliya mar dambe ma soconayso haddii allaha awoodda la idmo in badda soomaaliya ay noqoto meel kontrabaan ah oo cid walba ay iska soo gasho waxaa ciidanka badda ee soomaaliya ay u diyaarsan yihiin inay ilaashadaan khayraadkooda inay ilaashadaan baddooda inay wax kasta oo dhaqdhaqaaqa oo ay ka socda badda soomaaliya inay diyaar u yihiin siday u ilaalin lahaayeen dhammaan insha allah waxaan rajaynayaa inaad arki doontaan ummadda soomaaliyeedna ay ku farxi doonto haddii baddooda khayraadka ku jira la guran jiray haddii cid kastoo sharci darraa imaan jirtay haddii wax kasta oo loogu soo dhuunto ama sun ha ahaato ama khayraad ku jira oo la boobaya ha ahaato inay wakhtigaasi ay tahay wakhti insha allah soo gebagaboobay cid dambe hadday dowlada shishe yihiin iyo haddii ay yihiin kuwa dana gaara kulaba intaba inay uga dhammaatay inaan mar dambe la maqli doonin badda soomaaliya oo la yska soo galo ogaanla-aan lagu soo galo wixii ku jira ama khayraad ku jira oo ay ka faa'iidaysan lahaayeen dadka soomaaliyeed oo muwaadiniinta ah oo ka ganacsada khayraadka badda ku jira inaan mar dambe aysan noqon doonin inay marti ka noqdaan ee iyagu ay u madax bannaanaan doonaan khayraadkooda waxaan mar labaad aan u hambalyeynayaa dhammaan ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee soomaaliya saraakiisha saraakiil xigeennada alifleyda dableyda xaasaskooda iyo carruurtooda waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waa sanad guuro wacan waa sanad guuro ay ummadda soomaaliyeed oo dhan isha ay ku eegaysay waa sanad guuro ka duwanaanaysa marba marka ka dambaysa sanadka hore meesha aanu joognay maanta inaynaan joogin inta aan xilka joogno haddii allah awoodda la idmo meeshii naloo ku yimi naloo ku imaan mayo in aan hore uga sii wadno oo aan ciidanka badda sidii ay u howlgeli lahaayeen aanu ka shaqayno waxaan bogaadin iyo hambaliyo hawada u marinayaa dowladda federaalka ee soomaaliya ee ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo sida uu aad iyo aad ugu soo jeedo in ciidamada qalabka sida oo soomaaliyeed dib loogu yeelyeelayo awooddoodiina dib loogu soo celinayo taasaan ugu hambalyeynayaa waxaan kaloo halkaan hambalyo uga dirayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo fariin ii soo gudbiyey oo le dhammaan ciidanka badda soomaaliyeed u hambalyeynaya xaasaskooda qoysaskooda caruurtooda meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo ummadda soomaaliyeed waxba hadalka kusii dheeraan mayo waa sanad wacan insha allah khayr iyo guul baan idiin rajaynayaa maadaama qoraxna la taagan yahay martida inoo joogtana ay shirar iyo howlo badan ay leeyihiin waxaan hadalkayga kusoo gabagabeynayaa guul iyo waxqabad dhaba iyo ciidankii badda iyo difaaca xeebaha oo soomaaliya oo aad dhowaan ku arki doontaan iyaga oo ka howlgelaya qalab casriya wata in sha allah ummadda soomaaliya inay ku farxi doonto wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
difaaca aasaaska ciidanka badda aasaaska ciidanka badda iyo difaaca xeebaad xeebaha soomaaliyeed wuxuu dhammaystiray qaab dhismeedka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markii asaga la aasaaso ciidanka waxaun ahaa ciidan gaamuuray oo ciidamada afrika geeska afrika ama wadamada afrika la yidhaahdo qaybaha ugu horeeya kaga jiray nasiib darra wuxuu ka qayb qaatay ama qayb ka noqday burburkii qaranka haddana waxaa ku socda dib u dhis muuqda inuu dib u dhis socdo muuqda ku socdana waxaad markhaati ka ah sanadkii hore meeshii lagu qabtay iyo maanta inay kala labata xerada ay xeradee laba xeg laba xero ay tahay taasna waxay caddaynaysaa inuu waddanka hore u socdo uusan taagnayn ama gadaal u soconin ma raba inaan khudbo dheer ka akriyo dad badan baa iga dambeeya anigu waxaan u hambalyaynayaa saraakiisha saraakiil xigeynada alifleyda iyo ciidanka iyo xaasaskooda caruurtooda sanad guuradan konton iyo toddobaad waxaan u rajaynayaa horumar barwaaqo bashbash ayaga iyo xaasaskooda iyo caruurtooda meel kastay joogaanba waxaadna ku fikertiin sanad kalba dadka jooga ayay qusaysaa maanta inteenna meesha joogta iyo inta lagu soo xigtay qusaysaa ama ay ku xiran tahay habkii aan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan u dhisi lahayn hambalyo hambalyo hambalyo guul iyo horumar baa idiin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu weli barnaamijka horeega aad degeysanaysaan qodobo kale ayaa inoo socdaa seeshe markaan ogeysiis muhiim ah isbitaalka soomaali sudanes wuxuu ku wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed in dhowaan isbitaalka imaan doono dhakhtar brofesor axmed gaad oo ah dhakhtar ka socda dalka masar ahna brofesor aqoon iyo khibrad ruqsan u leh daaweynta iyo qaliimada dalka dibaddiisa loo aadi jiray qaliimada iyo daaweynta uu fulin doono dhakhtarka waxaa ka mid ah qaliinka seedaha jilibka ee ciyaartoyda qaliinka beddelka jilbaha qaliinka kaamirada loo adeegsado ee seedaha garbaha haddaba haddii aad muddo ka xanuunsaneyd seedaha jilbaha kala goysada iyo garbaha oo muddana aad sugaysa inaad dibadda aaddo isbitaalka soomaali sudanes wuxuu kuu hayaa fursad qaali ah haddaba waxaa lagu wargelinayaa dhammaan dadka doonaya qaliimadaas in laga bilaabo labaatanka bishan februari ilaa iyo toddobalaatanka bishan isbitaalka soomaali sudanes uu fulin doono qaliimada xanuunada aan soo sheegnay haddaba wixii faahfaahintaasi dheeri ah kala xiriir nambarka gaaban ee laba boqol afartan iyo todobo ama wac ewer lixal saddex labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon iyo saddex شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal amaba lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
caanaha infakeer
caano weeye adduunku astaan gaar ah lahaado marna aan la ilaabin caanaha infakeer anfac weeye dhallaanka borotiinna ku idlaaday waa u caafimaad ubadkaaga marna waa u caanee sii caanaha infakee weligaa uurka ku hay ubadkii maalin la siiyo ogaalkaad ka kastaayo aqoontu waa lambar kow caanaha infakeer awoodday koriyaanoo addimahay dhisayaanoo jidhka waa u adkaanoo fitamiinna ku ekoone ubadkaaga la ogow caanaha infakee odaygii waxgartiyo hooyadii aqli lexba ilmaheeda u doonto aqalkooda u dhoobta caanaha infakeer caanaha infakee carruurta mar waa u caano marna waa u caafimaad caanaha infakeer wan waxaa loogu talagalay carruurta ka yar lixda bilood waxayna la gaar yihiin awoodsii ku jaango-aan carruurta sabiga ah infakeer two waxaa loogu talagalay carruurta da-dooda u dhexayso lix bilood iyo labiyo toban bilood ama halka sano waxayna la gaar yihiin awoodsii ku jaango-aan ilmaha socodbaradka ah infakeer three waxaa loogu talagalay carruurta ay da-doodu tahay halka sano ilaa saddex sano jirka waxayna la gaar yihiin awoodsiin ku jaango-aan carruurta soo koraysa ee cuntada caadiga ah cunaysa caanaha infakee waa caanaha haysta aqoonsi caalami ah waxaana soo saartay shirkada asalaahee faransiis ah kuna taal wadanka south africa caanaha infake waxaa wadanka idin keentay shirkada markis general trading company waxayna ku taallaa suuqa weyn ee bakaaraha gaar ahaan isgoyska galax dhabarka dambe ee maqaayada sham caanahan waxaad ka heli kartaa dhammaan subarmarkeedyada iyo dukaamada kugu dhow wixii faahfaahin iyo macluumaad taariir kala xidhiir eber lixal saddex soddon iyo saddex soddon iyo sagaal sideetan ama eber lixal toddobo afartan iyo sideed lixdan iyo laba sideed iyo afar bulsha balanta dhawaa caanaha caruurta ugu wanaagsan adduunka caanaha infakee infakee
ku dhowray ku soo dhoweey
faisal faysal halkan soo fadhiiso marxaba iga hoo farxaddaada
caraf badanaa saabuunta white balance saabuun ka weyn fred wasakhda jirka way ka dhammaysaa war fiican dheh qubayska kadib korkaaga qurux fariid waa saabuun caan ka ah dunida fred marka aad white balance ku qubaysato ku mayrato wuxuu jirkaagu dareemayaa raaxo nadaafadeed fariid midabkaagu wuu ifayaa war fiican dheh white balance saabuun iga dheh iska keen heekaartoomo fariid dhaldhalaalkii nadaafadda waan jecelahay fariid saabuunta white balance yaan gurigeena laga waayin war fiican dheh fariidaa tahay saabuunta white balancena waa mid kaloo kuu keentay shirkadda sagal fariid waxaad ka helaysaa dukaanka kuugu dhow war fiican dheh ama shirkadda sagal wholesalaris oo xarumo ku leh bakaaraha qaybta bagaashka wadada b isla bakaaro qaybta sarifka ama wac nambarka gaaban ee afar afar shan shan shirkadda sagal tayadu waa muhiim
dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal taliyaha ciidanka asluubta jenaraal maxmed cabdiraxmaan aadan iyo wasiirka cadaaladda ee soomaaliya ayaa waxaa ila dardaarmeen maxaabiista xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ayagoona markaa sheegay in loo diyaariyo xarumo waxa lagu barayo caruurta darabjiifka ah hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa dhinacyadaasi oo ka qalin jibaynayso dugsiga ee rajo oo aan ogaa markii la furay laba kun iyo toddoba-iyo tobankii fikradana ay lahayd dowladda markay ogaatay in xabsiga dhexaad dad badan ay ku jiraan isla markaasna loo baahday iskuul oo la jaan qaadi karo maraaxiisha ee dowladda iskuulaheeda oo wasaaradda tacliintana lagu xiray manhajkii dugsiyada hoose iyo dhaxana la waafajiyey la ictiraafay kadibna taliyihii markaas joogay wasaaradda go-aankaas ay qaateen in la furo anina ilaahay ii suurtageliyey dhowr jeer inaan u imaado ayagoo wax baranayo oo aan aada iyo aada ugu farxay hadda maanta inaan sii joogo halkan afar sano kadib ayagoo qalan jibinaya sharaf weyn baa ii tahay shakhsi ahaan ardaydana waa u hambaliyeynayaa hambalyo hambalyo hambalyo waa sii la sheegay xabsiga waxaa la keenaa dad dembiyo kala duwan lagu soo xukumay laakiin meel dad lagu ciqaabo ma aha waa meel dad lagu dhanqanecliyo wax lagu baro oo taliya waxaan rajaynaynaa wasaaradda cadaaladda oo agaasimaha waaxda xabsiyada nala fadhiyo halkan iyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda waxaa la sheegay maktabad in loo baahan yahay buugaag loo baahan yahay waxaan kala shaqayn doonaa insha allah wasaaradda eh, tacliinta inaan helno buugaagga muhimku ah ardayda soo socoto inay wax ka bartaan gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka waa saxsan yahay xog ogaalna wuu ka yahay dadka halkan ku jiro maadaama waajib khaas uu ka saaran yahay Ee, xabsiyada dalka waad ogtihiin inay yaryihiin oo aan hadda aan ku mashquulsannahay khaas ahaan meesha xabsiyada ugu roon yihiin waa gobolka banaadir gobolka banaadirna gudoomiyaha saad- siduu u sheegay dad badana garsugayaal ah oo meel loo la-yahay maadaama dadkii dembiyada galay ay bateen waxaan wasaarad ahaan isku dayaynaa insha allahu in mushkiladaas la xalliyo sida taliyey mahad hadda noo sheegay oo isxilqaanka ah iyo inaan la kaashano eh, dadka samafalka wax ka bixiyo inaan halno xarumo kale xarumahaas oo loogu talagalay caruurta khaas ahaan in lagu dhaga- dhaqanacliyo waxaan leenahay dhul oo lagu dhisi karo aan ogsoonahay laakiin dhaqaalihii lagu dhisi lahaa i daryeelkii xabsigaas ee, dadka ku jira la siin lahaaba waa arrin in lagu wada shaqeeyo oo mas-uuliya wadareed ah waxaana gaarsiin doonaa insha allah mas-uuliyiinta ee iga sarreyso haddii xabsiyada guud ahaan aa wax ka tataabto gobolka banaadir xabsiga dhexe iyo xabsiga weyn oo oo ku yaallo ee, nam- xabsiga weyn oo m b c c loo yaqaano ee ku yaalla labadan labadanba in la ballaariyo oo meelo kale loo helo dad lagu haayo waa loo baahan yahay gobollada dalka ee, puntland waad ogtihiin xabsiyay leeyihiin oo aan ka warhayno xabsiyo waaweyn koonfur galbeed hadda xabsi laga hor laga xabsi weyno baydhabo laga laga dhisay waa la socotaan oo asagana inaan horumarinayn loo baahan yahay galmudug mad baa hadda diyaar aho asagana waqti dhow la furi doonaa kismaayona mad baa hadda dhulkiis la bixiyey in la dhisa la rabo Ee, meesha hadda xabsi laheenoo saa u weyn oo diyaarsaneen waa hirshabeelle ayadana waan ku dadaalahaynaa yacni markaan fiirinayno wasaaradda cadaaladda waxaan u shaqaynaynaa dalka guud ahaan ayaan u shaqaynaynaa gobolka banaadir aan joognana ayadana ma ilooweyna in xabsiyada la ballaariyo waxaa jirta xarumo kale oo aqoonta in darbajiifka loo baahan yahay ayagana in loo sameeyo maadaama horiba ay u jirtay arrintaas dad badan waxaa ka soo barteen oo mas-uuliyiin ah xaruntaasna in eh, la howlgeliyo wixii lala qaban karana lala qabto ayaan rajaynaynaa oo ka qalin jibaynayso dugsiga eh, rajo oo aan ogaa markii la furay laba kun iyo toddoba-iyo tobankii fikradana ay lahayd dowladda markay ogaatay in xabsiga dhexaa dad badan ay ku jiraan isla markaasna loo baahday iskuul oo la jaan qaadi karo maraaxisha ee dowladda iskuulaheeda oo wasaaradda tacliintana lagu xiray manhajkii ee dugsiyada hoose iyo dhaxana la waafajiyey la ictiraafay ee kadibna taliyihii markaas joogay iyo wasaaradda go-aankaas ay qaateen in la furo anina ilaahay eh, ii suurtageliyey dhowr jeer inaan u imaado ayagoo wax baranayo oo aan aada iyo aada ugu farxay hadda maanta inaan sii joogo halkan afar sano kadib ayagoo qalanjibinaya sharaf weyn baa ii tahay shaqsi ahaan ardaydana waa u hambalyeynaya hambalyo hambalyo hambalyo waa sii la sheegay xabsiga waxaa la keenaa dad dembiyo kala duwan lagu soo xukumay laakiin meel dad lagu ciqaabo ma aha waa meel dad lagu dhanfanecliyo wax lagu baro oo taliya waxaan rajaynaynaa wasaaradda cadaaladda oo agaasimaha waaxda xabsiyada nala fadhiyo halkan iyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda waxaa la sheegay maktabad in loo baahan yahay buugaag loo baahan yahay waxaan kala shaqayn doonaa insha allah wasaaradda eh, tacliinta inaan helno buugaagga muhimku ah ardayda soo socoto inay wax ka bartaan gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka waa saxsan yahay xog ogaalna wuu ka yahay dadka halkan ku jiro maadaama waajib khaas uu ka saaran yahay Ee, xabsiyada dalka waad ogtihiin inay yaryihiin oo aan hadda aan ku mashquulsannahay khaas ahaan meesha xabsiyada ugu roon yihiin waa gobolka banaadir gobolka banaadirna gudoomiyaha saad- siduu u sheegay dad badana garsugayaal ah oo meel loo la-yahay maadaama dadkii dembiyada galay ay bateen waxaan wasaarad ahaan isku dayaynaa insha allahu in mushkiladaas la xalliyo sida taliyay mahad hadda noo sheegay oo isxilqaanka ah iyo inaan la kaashano eh, dadka samafalka wax ka bixiyo inaan halno xarumo kale xarumahaas oo loogu talagalay caruurta khaas ahaan in lagu dhaga- dhaqanceliyo waxaan leenahay dhul oo lagu dhisi karo aan ogsoonahay laakiin dhaqaalihii lagu dhisi lahaa i daryeelkii xabsigaas ee, dadka ku jira la siin lahaaba waa arrin in lagu wada shaqeeyo oo mas-uuliye wadareed ah waxaana gaarsiin doonaa insha allah mas-uuliyiinta ee iga sarreyso haddii xabsiyada guud ahaan aa wax ka tataabto gobolka banaadir xabsigan dhexe iyo xabsiga weyn oo oo ku yaallo ee, nam- xabsiga weyn oo m b c c loo yaqaano yaa ku yaalla labadan labadanba in la ballaariyo oo meelo kale loo helo dad lagu haayo waa loo baahan yahay gobollada dalka ee, puntland waad ogtihiin xabsiyay leeyihiin oo aan ka warhayno xabsiyo waaweyn koonfur galbeed hadda xabsi laga hor laga xabsi weyno baydhabo laga laga dhisay waa la socotaan oo asagana inaan horumarin loo baahan yahay galmudug mid baa hadda diyaar aho asagana waqti dhow la furi doonaa kismaayona mid baa hadda dhulkiis la bixiyey in la dhisa la rabo Ee, meesha hadda xabsi laheenoo saa u weyn oo diyaarsaneen waa hirshabeelle ayadana waan ku dadaalahaynaa yacni markaan fiirinayno wasaaradda cadaaladda waxaan u shaqaynaynaa dalka guud ahaan ayaan u shaqaynaynaa gobolka banaadir aan joognana ayadana ma ilooweyna in xabsiyada la ballaariyo waxaa jirta xarumo kale oo aqoonta in darbajiifka loo baahan yahay ayagana in loo sameeyo maadaama horiba ay u jirtay arrintaas dad badan waxa ka soo barteen oo mas-uuliyiin ah xaruntaasna in eh, la howlgeliyo wixii lala qaban karana lala qabto ayaan rajaynaynaa
dhinaca kalena madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe ayaa maanta magaalada ah beledweyne kulamo kala duwan la qaatay nabadoonada iyo waxgaradka beelaha jidle shiikaal makane reer shabeelle iyo beesha saddex cumro madaxweynaha uu si gaar ah ula kulmay beelahan ayaa ugu mahadceliyay taageerada iyo garabistaaga ay la garab taagiin maamulka hirshabelle waxa uuna u sheegay inay heli doonaan xuquuq walba oo kaga maqan maamulkiisa ugu dambeyntii madaxweynaha ayaana kula dardarmay in si wadajir loogu shaqeeyo midnimada iyo wadajirka bulshada hay-adaha amniga ay kala shaqeeyaan ammaanka iyo xasilinta magaalada jowhar iyo guud ahaanba gobolka hiiraan halkaas oo dhowaan laga bilaabi doono doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya si weynna dadka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ay ugu soo horjeedeen doorashada madaxweynaha hirshabelle dhismihiisa inkastoo generaalkii markaa maleeshiyadu ku haystay duleedka magaalada ma- beledweyne hadda uu ku sugaya muqdisho islamarkaana uu kulmo kala duwan uu sheega la qaatay dhinacyo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya sida madaxweynaha halkaas uu sheegay in tabashadii u yimidna marka laga xaliyey gabagabadii barnaamijka wareega ayaan isla dowgaana saaxiibyaal madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka golaha wasiirada oo ay ka qayb galeen uu ka qabsamay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose madaxweynaha ayaana golaha wasiirada ugu warbixiyey xaaladda guud ee amniga arrimaha abaaraha guud ahaan si siman u sameeyey dhanka waa dhammaan dadka jubbaland iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed iyadoona jubbaland ay wado gurmad baaxad leh wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ayaa warbixin guud laga dhageystay waxayna soo bandhigeen caqabadaha iyo sidoo kalete waxyaabaha loo baahan yahay wasaaradda marta ayaa ka mid ah iyo biyaha jubbaland ayaana golaha wasiirada ugu warbixisay mas-uuliyiinta ka shaqeeya sidii wakaaladda biyaha iyo korontada ay wax ugu qaban lahayd dadka markaa biila-aanta ku haysa qaybo badan oo ka tirsan jubbooyinka iyo gobol gadow wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha jubbaland waxa ay soo gudbisay laba sharci oo kale ah sharciga shaqaalaha aan dowligaheen iyo sharciga shaqaalaha ajaanibta ah ama shisheeyaha sharcigan ayay goluhu soo eegi doonaan iyadoo toddobaadkan xigana shirka golaha wasiirada lagu ansixin doono guud ahaana saaxiibayaal barnaamijka wareega caawa wararka afar labaatanka saar hadda dalsan magaalada muqdisho waa anaga intaa barnaamijkan kiisa intaa ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo